dhalinyarada soomaalida ee libiya kusugan gudaheeda kusugan laba qaybood bay u qeybsan yihiin qayb waa qayb ku jirta maxaa xeryaha dawladdu ay gacanta ku hayso ay dawladdu maamusho ayay ku jiraan waana kuwa lagu soo qabtay maaragtay badda dhexdeeda laga soo qabtay ama badda agagaarkeeda iyagoo diyaar garoobaya ama dhex sii socda aduu si kastaba lagu soo qabtay lasoo qabtay waayo kuwaas laakiin tiro fara badan oo waxaa jiro ku jira gacmaha magafayaasha labada qabood bay uqeybsan yihiin marka dadaalkuna hadda la wado waxay sa dadka kuwa gacanta dawladda ku jira meelaha xeryaha dawladda ku jira kuwaas ayaa maxaan ku yidhahda inta diyaar u ah eeogol kuwaas ayaa la celinaya ma garata waa imse tirada dhalinyarta soomaalida ku jirta xabsiyada ay maamusho dawladda libiya tiro koob ayna siiyeen markii ugu dambeysay saddex boqol iyo dhowr iyo siddeetan bay noogu sheegeen oo meelo kala duwan oo dawladdu gacanta ku hayso ku jira marka meelaha hadda la tegayo oo la weydiinayo inay diyaar u yihiin waa meelahaas ay dawladdu gacanta ku haysa kow iyo tobanka hadda soomaaliya la geeyena kuwaas bay ka mid yihiin oo qeyb kuwaas ka mid a ayay ahayn ma jiraa ilaa iminka tira aad og tihiin oo dhalinyaro ah oo raba inay dalkii ku noqdaan mushkilad jirta waxay tahay marka meelaha la tago tiro waxaa jirta sheegaya diyaar u yihiin inay noqdaan oo aan badnayn iyo tiro maxaan ku yidhahdaa aan diyaar u ahayn inay noqdaan marka kow iyo toban waa la geeyey ilaa afartaneeye ilaa kontoneeye tiro udhexaysa haddaa gacanta lagu hayaa oo maalmaha ugu dhow ay suuragalka tahay ayaa haddii ilaah yidhaahdo iyagana dib loo celin doonaa waa inta la hubo oo hadda maaragtay isdiiwaan gelisay waa sidee xaaladooda marka aad soo aragtay dhalinyaradaas dhalinyarada xaaladaa ku jira dabcan hadda qof xabsi ku jiro oo qofka mar haddii xoradiisa laga qaado oona xor ahayn waa garan kartaa oo mar walbaba cabasho way iska jiraysaa oo qofku waa cabanayaa muuqaal ahaan waa iskugu jiraan oo laba qaybood bay uqaybsanaan qaarkoodna muuqaalkooda markaad aragto waxaad dareemaysaa in maxaan ku yidhahdaa ayna fiicnayn oo ay cabanayaan oo ma wax ka sheeganayaan qaarkoodna muuqaalahan lagama naxayo ma garatay marka marar badan waxay ku xeran tahay meelaha ay ku kala jiraan dadka mas-uuliyiinta ee gacanta ku haya sida ay ula tacaamulaan iyo sida ay arrinta daacad uga yihiin ayay marar fara badan ku xirmaysaa marka meelaha qaarkood baa mas-uuliyiinta haysa musuq maasuq bay ku kici karaan qaarkoodna si daacadnimo oo nadiifa oo aadamnimada la tixgelinayo oo dadka socotada la tixgelinayo ama loo turaayo ayay ku dhaqmi karaan marka saas ayay xaaladooda u kala duwanaan kartaa maxay tahay sababta dawladda libiya ay u xidhayso dadka dhalinyarada ah ee tahriibaya dadku sharci ma haystaan waad og tahay libyana kama mid ahaa dawla dawladaha saxiixay maaragtay sharciga maxaan ku yidhahda heshiiska qaxootiga saxiixay kama mid ahaa marka dadka socda waa dadka tahriibaya dadka sharci darray kusoo galeen haddana waxay doonayaan inay sharci darre kaga sii baxaan oo doonyo raacaan oo badda galaan saa darteed bay ay dawladdu ugu qasban tahay inay ay meelo oo maxaan ku yidhahdaa ay ku xarayso ma mid soomaalida u gooni ahna maaha dhammaan dadka soo galowga ah oo libiya gudaheeda soo gala meelaha dawladda marka ay soo gaaraan ay gacanteedu gaarto xeryahaas ayaa la geeyaa oo oo maxaan ku yidhahdaa lagu hayaa inta dawladahooda uga soo tashanayaan ama dib u celin loo sameynayo ama xal kale uu ka imaanayo meelahaas ayaa lagu hayaa oo dalka kuma sii daayaan sidaan ka warqabno dalka libiya dagaala ka dhacay dawladduna ma maamusho dhul badan marka dhalinyarada ku sugan meelaha aanay dawladda libiya maamulin siday yihiin xaaladoodu dhibka ugu badan marka libiya laga hadlaayo oo dhibaato la sheegayo oo dad baa loo dhibaa dhibaateeye laga sheekeynayo boqolkiiba sagaashan waa meelaha aanay dawladda xukumin meelaha aanay dawladda xukumin badanana dawladdu way ka cudur daarataa waxay ka cudur daaranaysaa dawladdu ay leedahay oo dawladda libiya ay leedahay war annaga hanala weydiiyo meelaha aan xukunno oo awoodeyna ay ka jirto oo maamuliyaasheena ay joogaan dadka ku sugan ayaan mas-uuliyaddooda qaadi karnaa laakiin dhulweynaha libiya oo mas-uuliyaddooda aanan qaadi karin ama gacanta aanan ku haynin oo dadka intiisa badan dhulka intiisa badan uu yahay dhulka saxaaraha ah oo xuduudda suudaan iyo xuduudda jaad iyo xuduudda nature jira oo dawladdu aanay gacanta ku gacanta ku haynin waxa ka dhacaayo dadka ku sugan dhibka loo geysanayo mas-uuliyaddooda ma qaadi karno ayay marar fara badan nagu nagu yidhahda nagu soo celcelinayaan magarad haddii aad sawir naga siisid maxay ku kala duwan yihiin dadka ku xidhan xabsiyada dawladda libiya iyo dhalinyarada gacanta ugu jira magafayaasha qofna wuxuu ku jiraa gacantii dawladda musuq maasuq ba ha dhaca haddii uu doono haddii la doono marar fara badan ba sidii la doonay sidii la doonayay ee sax ahayd miyaan loo maamulin laakiin ninka gacanta dawladda ku jira wuxuu wax badan oo badan oo badan dhaamaa oo aan la isbarbardhigi karin kuwaas iyo kuwa ku jira gacanta magafayaasha magafayaashu waa dad fallaaga ah waa dad maxaan ku yidhahda qawleysato ah waa dad shabakad ah waa dad u tafaxaysay dadkan inay ka beec mushtalaan waa waa dad isku jir ah oo hal jinsiyad keliya aan ahayn jinsiyada kala duwan ah waa dad dawlad iyo cid ay ka amar qaadanayaan aanay jirno naftooda keliya u dagaalamaya marka dadka ay haystaan dhibka ay ugeysanayaan waxay ku salaysan tahay siday wax uga heli lahaayeen marka siday wax uga helaan ayay dhibaato intii la doona ugeysanayaan laakiin dawladda dadka ay gacanta ku hayso dhib ha sheegta haddii ay doonaan laakiin mid la barbar dhigi karo dadka ay magiifayaashu haystaan ma